اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مدنا وزير waxaan si weyn kaaga mahad celinayaa warbixintii faahfaahsanayd ee aad nooga warantay golaha aad uga warantay xaaladda dalka oo sida runta ah sida xaqiiqadaa aad iyo aad wax badan oo naga dhinnaa aanu halkan aad iyo aad u fahamnay mudane gudoomiye mudanayaal mudane wasiir su-aashayda koowaad waxa weeye muddo dhoweyd waxaa dhacday in degmo ka mid ah degmooyinka somalilan tiritirega somalilan ay soo galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland halkaana ay khudbado iyo waxyaalo fara badan ay ka sameeyeen anigoo ka turjumaya dareenka shacbiga somalilan meel kastaoo ay joogaanba arrintaa aad iyo aad baa looga xumaaday shacbi ahaan laakiin kaalintii xukuumadda kaga aadanayd maanaan arag yacnii tallaabadii ku habboonayd ee laga qaadi lahaa in laga qaaday sababtu waxa weeye gola ahaan iyo shacbi ahaanba waxaa loo arkaya arrintaasi inay ahayd xadgudub aad iyo aad u weyn oo lagu soo xadgudbay tritarigii ama xuduudadii ay lahayd dalkan somalilan jamhuuriyadda somalilan taasi waa su-aashayda koowaad su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay mudane wasiir halkan golahan waxaanu ka gudbaynay xeer xeerkaasi wuxuu ku saabsanaa hay-adda sirdoonka oo ka mid ah hay-adaha halbowlaha u ah dalkan jamhuuriyadda somalilan sida adduunka looga dhaqmana adeegyada ugu qaalisan ee ugu muhiimsan ee ugu waxtar badan ee ay dowladu ku shaqayso ay ka mid tahay hay-addaas hay-addaasi waxaa ka howlgala horta xeerkii ugu horreyn xeerkii halkan aanu ka gudbinnay kamuu reebin hay-addaasi in ay ka qayb galaan ama ay ka howlgalaan ama ay ka shaqeeyaan dhammaan ciidamada somalilan wejiyada ay kala leeyihiin waxa weeyaan waa mid u furan oo way ka howlgeli karaan sida caalamkuba u shaqeeyo iyagoo sibilah ayaa haddana hay-adaha sirdoonka waxaa ka qayb gala oo ka howlgala ciidamo ama buliis ha noqdaan ha laga soo wareejiyo ama markii hore qaar iyagu tababar iyagu gaara qabay oo sirdoonka ah oo loo soo tababaray ha noqdaane ciidamadu kama reebana inay ka howlgalaan sida caadigaa ama sida adduunkuu dhaqmo halkan somalilan hay-addaasi waxaa jooga saraakiil aqoon fara badan leh tacab fara badan la soo geliyey muddo fara badan shaqaynayey waxaana dhacday in laga reebay dallacaaddii taasina waxaanu arkaa inay tahay arrin dee aan loo baahnayn markaa sababta looga reebay dallacaaddaasi iyaga oo hay-addiina ka tirsan waa su-aalan ku weydiinaya wasiir intaasaan ku soo koobaya aadna waan kaaga mahad celinayaa su-aalaha la koobo toosna ha loo weydiiye wasiirka
aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya xildhibaanka dareenkiisa fiican iyo su-aalaha muhiimka ay weydiiyey waxaana leeyahay marka laga hadlayo ta hore ee ah xuduuddeenii bay soo galeen qolo ka tirsan puntland waa xaqiiqo jirta waana runtii gardarro iyo daandaansi ay puntland ku soo qaaday xuduudaha somalilan waxaase sida dhaqanku inoo ahaa dagaalka iyadoo lama huraan yahay haddii xuduudaha xadgudubka laga dayn waayo somalilan oo ummadda reer somalilan dhammaanteed maaha xukuumadda oo keliya maaha ciidamada qaranka oo keliya ummadda reer somalilan dhammaanteed ay dhiiggeeda ku difaacayso xuduudaheeda haddana sida caadadaynu ahayd kuma dagaalka laguma degdego lagamana degdego xadiiska rasuulkuna waxaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa tatamanu liqaa alcadow ha tamaniyina cadowgiina inaad la kulantaan oo ku degdegtaan laakiinse muxuu yihi haddaad la kulantaan fahbutuu sugnaada ciidanka somalilan ee geesiyaasha ah iyo xukuumadduba waxay u darbanayeen o u diyaarsan inay difaacaan xuduudaha qarankan uu leeyahay iyagoo aan degdeg ku jirin waxaa insha allahu tacaala cid waliba ay arki doontaa horena loo arkay tallaabada ay qaadaan haddii laga dayn waayo waxayse dul qaadanaysaa wixii suurtagala intii suurtagala bay dul qaadanaysaa xukuumaddu diyaarra waxay u tahay inay muqaawamayso cid ama ka hor tagto cid kasta oo ku soo xadgudubta somalilan territorial integrity waxa loo yaqaano ama xuduuddeeda intaasaan kaga baxayaa marka xeerka aan u gudbo sirdoonka iyo su-aasha aan filaya inay si toosa u khusayso uun darajada sirdoonka maxaa darajada looga reebay dabcan horta darajadii ma dhammaano dee waa la bixiyey laakiinse darajada qaybaheedii kala duwanaa way socdaanoo waa qorshaysayna way socdaan mid baase aan muran ku jirin oo calaamad su-aal baa saarayd sirdoonka darajada la siinayo xeerka halka ka gudbiseen sivil buu sheegay xeerkii idinku aa ansixiseenoo golahan laga ansixiyey sivil buu sheegayey sidoo kale taliyahan agaasibuu ku magacaabayey sidoo kale dunidu way ku kala duwan tahay darajooyinka ama ma ciidanba mise waa sivilian dunidu way ku kala duwan tahay way jiraan dunida wax badan oo isticmaala ciidan way ciidan yihiin waanay jiraan wax badan oo isticmaala sivilian marka dabcan maadaama ay yihiin sirdoonku sivil badana wax ku shaqeeya ama xeerkiiba uu tilmaamayo ama sidoo kale wakhtigan aynu xoogga saaraynay ciidamada kala duwan ee u diyaarsan dirayska site ee u diyaarsan inay cadowga mid gudo iyo mid dabadba ka hor tagaan oo ah cidda had iyo jeeraale leh awoodda xidhista iyo qabashada dabcan sirdoonku gacantuu adeegsadaa waa waa gacanta booliska iyo milatariga marka waxa xoogga la saaraya gacmihii adeegsanayeen in la dhiirigeliyo haddii la isla garto qaranku isla gartana waa meesheedoo ma aha wax idiu diidayso cid ama la cadaadinayo laakiinse iminka xeerkana hor yaalla waa xeer sifil sheegaya sidaasaana looga reeba
mudane cabdiraxmaan maxamed jaamac
ciidanka milatariga asluubta iyo boliiska marka ciidanka sirdoonku ma aha ciidan sida dastuurku qabo haddaan anigu saaleega u soo noqdo mudane wasiir anigoo ka wakiila dadweynaha sida ku cad qodobka sagaaliyo soddonaad ee dastuurka qaranka ayaan ku weydiinayaa su-aalo danta guud ee qaranka khuseeya iyo xilka aad u hayso qaranka oo aan adiga shakhsiyan kuu khusayn siday iyo ogolaanayaan qodobada sagaaliyo afartanaad saddexiyo kontonaad ee golaha wakiilada awoodu siinaya inuu u yeedho xukuumadda ama hay-adaheeda iyo wakaaladaheeda si uu wax uga weydiiyo gudashada xilkooda mudane wasiir markaad ka hadlaysay biyaha waxaad ka hadashay ballaarinta geedeebleh project ee xaafadda qura waraabiya ama of ergeysa ay ka cabbaan xaraf project oo laba xaafadood oo barakacyaala waraabiya xumba weyne waxaad kaga ku soo koobtay qiimayn iyo assessment ayaad kaga baxday ceelasha xumba weyne in badan bay qodnaayeen waxaa nagu maqaalo ah in iyagana lagu xoojinayo biyaha geedeeble ee xaafadda qura waraabiya arrintaa wax ma nooga iftiimin kartaa su-aasha labaad ciidanka la dagaalanka argagixisada ee aad sheegtay in xukuumaddu tayaysay ee dufcadahana ku kordhisay waxay habeenkii u soo dhacaan ama u soo daataan guryaha xaasaska iyo cabruur duurtaan oo ay albaabada faash ku jebiyaan maxaa u diiday dadka la tuunsan yahay inay xidhaan xilli iftiin ah oo maalinimo ah ileen xalaal iftiin baa la qashaaye su-aashayda saddexaad waxa weeye mudana wasiir imise hay-adood oo madax bannaan ayaa la hoos keenay wasaaradda madaxtooyada muddadii ay xilka haysay xukuumadda madaxweyne silaayo anigu waxaan ogahay tv-ga qaranka haamaha shidaalka road authority iyo dekeda berbera ayaa la sheegaya marka arrintaana wax ma nooga iftiimin kartaa inta hay-adood ee lagu hoos keenay mudana wasiir ma ku daran jirtaa su-aalaha la soo koobo ama ma kuu qorshaysan tahay inaad samayso hay-ad si dhab ah u madax bannaan oo ka shaqaysa waddooyinka independent road authority si loo helo laba arrimood si dhaqaale loogu helo looga helo qaranbixiyayaasha oo ka cadhooday hoosgeynta madaxtooyada hay-adda waddooyinka laba ama taa si loo soo celiyo kalsoonida dadweynaha soo doortay madaxweynaha adiga wasiirka kuu magacaabay iyo anigan kula xisaabtamaya ee xildhibaankaah
su-aalaha la soo koobo fadlan
waa su-aasha u dambaysa wasiir waxa weeye sida ku cad bogga sagaalaad ee miisaaniyadda miisaaniyadda madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan waa bilyan milyan oo ah u dhiganta shan milyan oo aanay ku jirin mushaarka madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo gunada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku taasoo dhigta milyan maxaa wax ugaga qaban weydeen dooxyadan daadku daadkoodu mariyey haldoorkii somalilan ee dadkii qaadaya maxaad wax uga qaban weydeen miisaaniyadan intaa leeg haddii madaxtooyada la siiyey wasalaamu calaykum waa u mahadsan yahay hala soo gaabiyo su-aal xabad iyo laba yaa laga dhigo
بسم الله حلوان عبد الحان وحوق وماتين وانا اجاوب ان شاء الله تعالى سؤالها وحا سؤالك وبعد عن حسطي اورانيسا عيالاشا بيه حرف ايو waxaad xustay xarabkii oo aad xustay hargeysa kombaarisankaagii oo ah hargeys ceelasha xunba weyne waxaad sheegtay assessment keliya aad ku dhaaftay walaal waxaanay ahayn laba laba projecti oo isku qiimaa ama isleeg raalliga ahaada bismillah laba laba laba isleeg ma aha projectiga marka laga hadlayo xunba weyne pipeline baa la soo dhigaya laga soo qaado xunba weyne oo ilaa kilomtr ilaa kilomtr maabo xadigii labaataniyo kilomitra ilaa hargeysaa la keenaya waxaa waxaa loo diyaarinayaa buusteriskii soo qaadayay baraagihii meeshii la saari lahaa biyuu ka soo degi lahaayeen qorshe ay u eg yacnii lagu qiyaasay ilaa labaatan milyan iyo wixii ka sarreeya wey waxaynu imika inagu u diyaarsanno iska bixin karra maaha halka xarab oo aad ku dheerarinaysaana ay tahay saddex boqol oo kun wax ka yar laba boqol iyo konton maaqan laba boqol iyo siddeetan waxay ahayd projectiga dhammaantii waxaanu waraabinayaa afar xaafadood oo waaweyn oo masaakiina oo dad danyar ah oo xil naga saaray adigana xil kaa saaran yahay dadka bulshada ugu nugul in xoogga la saaro marka waxaan isleeyahay kaana waanu u shaqaynay oo waanu u diyaargaroonay xukuumadda way u sacyiday oo meel dhow iyo meel dheerba way u tagtay in la helo waana la soo helay waana lagu hawlan yahay kanna jeebkeeday ka bixisay oo waa la fuliyey already kaa intaasaan kaga tegin ugu daryaaba guri ma geed deeble waxa project gaara baa laga wadaa waan kala sharaxay projectiga geed deebli waa beebab gaara oo ka imanaya geed deebli hargeysa imanaya beebkii horaa la saaraya wuxuu ahaa sagaal kun oo mitir cube mid afar iyo labaatan mitir cube baa la gelinaya kuwa xunba weyne ma geed deeble lagu daraya maya maya maya maya waan kala sharaxay iminkana waan kugu celinaya babline laga soo qaado geedeeb leh oo la keeno hargeysa oo kan hore la barbar dhigo oo replacementkiisa ah oo afar iyo labaatan kun oo mitir cube qaada ka xunba weynana waxaa laga soo qaadaya xunba weyne waxaana insha allahu tacala la saari doonaa buuraha ku haboon waxaana loo qaybin doonaa magaalada projectigna wuu socdaa waxaan filaya waan sharaxay taa marka laga hadlayo su-aashaada labaad war anaa u jawaabayo jawaabtiisa ugu fulan ninooda ha u jawaabo su-aashaada labaad ee araryun maxaa maalintii loo adeegsadaa maxaa habeenkii loo adeegsadaa maalintii loo adeegsan waayo araryun ama ciidamada gaarka u tababaran SBU da RRU da CTU waa ciidamo gaar loogu tababaray inay la dagaalamaan argagixisada oo ah cadow qarankan iyo bulshada caalamka oo dhan cadow ku ah cadowgaagana maalin iyo habeen goortaad helaysaba wuu doonanaya qofka cadowga raadinaya maalin iyo habeen goortu goortuu helayaba wuu raadinaya sidoo kale waa laga yaabaa inaanad xagga ciidamada malaawar badan u hayn waxaa jira qofka la qabanaya exhibit baa lagu qaada exhibitkuna gurigu yaalla qaaliba gurigiisii iyo exhibitkiisii wixiisii baa la isku qabanaya la isku qaadaya wixii kale faahfaahina waa waxaan ku habboonayn public in looga jawaabo laakiinse ciidamada haddaad ka hadlayso maxay u qabtaan cadow bay qabtaan cadowgay qabtaana ee u darban yihiin loo tababarayna habeen iyo maalin way qabanayaan halka ugu habboon ay ku qaban karaan waa meesha exhibitkii ay daba qaadi lahayn uu yaallo marar badanna waa la qabtay waanan xusay iminka intii yani waan xusay waxaanan waxaanan jecela si aan u muujiyo maadaamaad carabka ku dhufatay si aan u muujiyo xadigay leedahay oo aan xildhibaan dambana isugu kalifin labiyo labaatan horta sideed oberation baa lixdii bilood ee u dambaysay ee la qaaday sideed oberation labiyo labaatan eedaysanaa lagu qabtay waxaa sidoo kale waxaa toban tobankiis waxaan toban ee toban toban sanaa lagu xukumay hal qof oo xukunkiisii dhacay laba kiis waa waa waxa weeye waa garsugayaal oo waa kiis ka hadmaayo qofe waa intii kiis la isku qabtay isku kiiska ahayd laba kiis waa garsugayaal waxaana u xidhan toddoba aaday sane laba kiis baadhistii baa socota oo iyadu may gaadhin halkii dacwadda laga oogayey ee baadhistii baa socota toban aaday sanena waa loo xidhan saddex kiis way caddaan waayena waa la sii daayay ciidamadaasi waa ciidamo runtii u darban oo u tababaran oo u diyaarsan inay cadowgooda la dagaalamaan oo cadowga qaranka somalilan la dagaalamaan oo qabtaan waxaanan ku ammaanaya shaqada ay qabtaan oo ay si fiican u qabtaan waxaa xusid mudan oo aan jeclay inaan golahan hortiisa ka ammaano ciidamada booliska ee ka fulinayey goobaha kala duwan operationska ka fulinayay inay goobihii ay galeen dhammaantood loogu tegay dahab iyo doolar iyo kaash somalilan oo aanay xabad ka qaadan waxaa xusud mudan inay bacadlaha burco markii u dambaysay ay baadheen dhammaantii bacadlaha wixii yaallay ee ahaa dhaqaale ee dahab ahaa ee lacag ahaa ee dhar ahaa ee kala duwanaa inaan qof keliyi waayin hal shilin waayin hal doolar aad iyo aad baan ugu ammaanaya adiga waxaan jeclaha inaynaan mooraal jabin ha ku ammaantaan laysku barbar taago ciidamada ammaankeena ilaaliyan ku saxan su-aasha u dambaysa sorry waxaan filayaa su-aalaha kale waxay ahaayeen inta hay-adoodba hoos yimaada madaxtooyada hay-adda waddooyinka mooyaane hay-ad kaloo toosii hoos timaadaa ma jirto wasaaraddeeda hay-adaha dowladda oo dhami waxay hoos yimaadaan madaxweynaha dhammaantood waxaase haddaad u jeedo hay-adaha autonomous agenciesku waa autonomous madaxweynaha inay hoos tagaan aniguna madaxweynahan la shaqeeya marka hay-ad aniga gaar ii hoos timaada aan ahayn hay-adda waddooyinka ma jirto oo madaxweynaha oo qaranku u doortay hogaamintiisu uu dan u arkay sidoo kale uu ku taliyey wasiirkii xilligaa joogay qaab ay u dhisnayd ee adigu imika aad ammaanayso sidoo kale guddigii markaa jirtay talabixinteedii la hayo lana weydiin karo inay ku taliyeen in qaabkay u dhisnayd oo commishinka ahayd uu komaankii ku lumay oo aanay ku fiicnayn taladoodiina haddaad eegto digreetadii madaxweynuhu ama xeerkii uu ku hoos keenay wasaaradda madaxtooyada dhammaanteedu ay ku xusan yihiin markuu xusan yihiin dhaqaalaha aad xustay dhaqaalaha waa anigii halkan ka sheegayey oo wiilganaaba laba milyan loogu dhawaaqo waxaanay ku jiraan national priority-ga waddooyinku number one ayay ku jiraan waxaan see jecelaha inaan halkan ka akhriyo maalinta salaasada ee uu ii qabtay guddoomiyu ii yeedhay ayaan xeerka ka akhriyi doonaa wixii su-aale kale khuseeyana kaga jawaabi doonaa ta ah
waa ka mid haddaan kuu sii qadimo ma ugu talagashay autonomous inay noqoto oo eh, hay-ad gaara loo dhiso hay-adda marka hore waxaan dhisaynaa hay-addii waxaanan dhisaynaa dhaqaalaheedii waxaanan insha allahu tacaala dhisi doonaa sharcigeedii oo ka hor iman doona taana intaas baan insha allahu tacaala kaga tegi doonaa miisaaniyadda madaxweynaha ee aada kustay waxaa horumar aanu tilmaanayno ee halkaa aanu ka tilmaamaynay ee guri la dhisay leh ee wasaarad la dhisay leh ee shaqo la qabtay leh ee ciidan gaadiid loo iibiyey leh waxa weeye waxaa laga qabtay miisaaniyaddii loo qorsheeyey madaxweynaha waxaana jecelahay way ku hor imanaysaa miisaaniyaddu markay ka hor- ka hor timaado unbaa laga hadlaaye miisaaniyaddii sanadkii hore la isticmaalay maxaa laga qabtay haddaad u baato xisaab xidhkeeda sug waad mahadsanta
Mudane Ibrahim Mehdi Bulba.
بسم الله الرحمن الرحيم wasiirka wasaaradda madaxtooyada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad waxaan u mahadnaqaya shirgidoonka iyo mudanayaasha golaha famirkii iyo dulqaadkii faraha badnaa ay muujiyeen khudbaddii dheerayd ee wasiirku halka soo jeediyey mudane wasiir khudbadaadu waxay ahayd mid ka ballaadhan xilka aad qaranka u hayso ee wasaaradda madaxtooyada waxay ahayd mid koobsanaysa dhammaan jamhuuriyadda somalilan qaybaheeda kala duwan amni hadday tahay iyo hadday wax wasaarado wax soo saar tahay waxaan jeclaan lahaa markaa mudane wasiir kol haddii aad ballaadhisay warbixintaadii su-aaluhu hadday kugu yara bataan inaad raalli ahaato su-aasha koowaad mudane wasiir waxaa fulixantima moogaan laydhaha in badan somalilan gudaheeda ka jira xan odhanaysa awoodda wasiirka madaxtooyadu way ka ballaadhan tahay xilka uu ku magacaabay waxaan jecelahay marka hore inaad iftiimin naga siiso su-aasha koowaad xilkan qarankana u hayso ee iyo iyo iyo awoodaha ee lagugu xanta ee faraha badan leh halka ay ka yimaadeen ama ay dabada ku hayaan su-aasha labaad
Kooban fadlan.
warbixintii wasiirka wasaaradda aad ka aad wasiirka ka tahay ee madaxtooyada khudbadaada kumaad soo darin kumanaad soo xusin wasaaradda madaxtooyada iyo waxqabadkeeda iyo waxay qarankan eh, u qaabilsan tahay iyo kharashaadka faraha badan ee ay isticmaasho wasaaradda iyadana waxaan jecelahay inaad waxoogaa faahfaahin naga siiso Een, mudane wasiir su-aasha saddexaad eh, xukuumadda aad ka tirsan tahay
Su'aalaha soo koobo.
waxa waxa waxa laydinku xantaa ama la yidhaahdaa waxa ay ka agajiidayaan in doorashooyinku xilligood loogu talagalay ama ku adkaysnaayeen ay ku dhacaan sababna waxaa looga dhigaa diiwaangelintii oo ilaa hadda xukuumaddu aanay u dhaqaaqin loona arko in ay tahay asbaabta keeni doonta hadhow in muddo kordhin loo- laydiin sameeyo ama xukuumadda loo sameeyo arrinta iyada ah maxaad ka leedahay Eh, waxaad soo hadal qaaday mudane wasiir tahriibka Een, inkasta oo warbixin aan ku fillayn aan aaminsanahay inaad ka soo jeedisay haddana Su'aalaha intaan ku soo koob taariikh.
su-aashu way koobantay waxa waxa xaqiiqa maragmadoon ah intii xukuumaddan ay jirtay in tahriibku kun jeer laban laabmay ilaa haddana wax hal ah oo aan u haysan aanay jirin isla markaana mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsanay ay dhiirigeliyeen oo ay tv-ga qaranka iyo- iyo warbaahinta qaranka iyagoo adeegsanaya isticmaalaan oo yidhaahdeen kol haddii aan dhallinyaradii loo haynin wax shaqo ah iyo jaanis intii ay bam inagu qarxan noqon lahaayeen ha iska tahriibaan maxaa arrintaa ka leedahay Fadlan intaan ku soo koob su'aalaha.
Wa- waayo su-aashu midun baa i hadhay wasiir Ee, su-aasha iga hadhay ugu dambaysa een, waxa weeyaan eh, arrimaha dibadda oo soo hadal qaaday waxaad sheegtay in shirar badan oo xukuumaddu qaadacday ay jiraan waxaan ka warhaynaa madaxweynaha shirar badan oo loogu yeedho qaadacay inay jireen haddana eh, maad xusin shirka ugu dambeeyey ee xuk- wasiirka arrimaha dibadda somalilan uu hadda kaga qaybgelaya imaaraadka maxay ku kala duwan yihiin kuwa qaadacdeen iyo kuwa hadda ogolaateen ay dhex fadhidaan ugu dambaysaaaay waxa weya su-aasha ugu dambaysa mudane wasiir saaxiibka xasan guure oo in badan saaxiibka xasan guure oo waxyaaba badan soo wada barteen oo haddana ah guddoomiyaha guddida odasha halkeesay ku kala hadheen
waxaan jecelahay inaan idinka jawaabo kaaga jawaabo ninkan la yidhaahdo buuba aad ku mahadsantahay su-aalahaaga inkastoo aan isleeyahay su-aasha u dambaysaa ma aha su-aali waa su-aal personal oo haddaad su-aal personal weydiin saxafiiskayga igu kaala ama gurigayga ta labaad aan kula kaftamo ka horraysiiyo kaftan waxaa indhaweydii muuqatay intii waddani aad gashay in mucaaradada kugu badantay ma markii hore aad ilowday aad u cudahayd baad mucaaradadii ilowday waxaan odhan lahaa odayga kastamarka ha ka eriyni ee mucaaradadaada miir u yahy waaya intaasaan kaga tegay waa kaftamaynaa waa furan yahay isba eray erey kaftana buu ii raaciyey ee marka laga hadlo su-aasha koowaad ee aad tidhi xilkaaga xilkaaga aad haysaa muxuu yahay waxaan isleeyahay waa wax cad oo dastuuriga ma aha waxaan anigu samaystay iyo wax cid kale samaystay toona halkanna waa layga ansixiyey oo waad fadhiday xildhibaanadii halkii markii layga ansixinayey xilkii layga ansixiyey oo ahaa wasiirka madaxtooyada ayaan qaranka u hayaa haddii aad u jeedo maxaad ka shaqaysaa oo ay iskaga kaa qaldanto leadershipka ama leadingka iyo managementku iskaga kaa qaldamaan waxa xilalku ay u kala duwan yihiin madaxweynuhu waa liidarkii qaranka anna waxaan uga shaqeeyaa day to day shaqadiisa xafiiskiisaaan uga shaqeeya oo ah management maamul waxa maamul la yidhahda waxaanay maamulka waxa runtii ma habboonayn iyadoo ay joogaan brofesoradii maxamed cumar jiir iyo raggii weligii dhigayey ee ku xeesha dheeraa inaan halkan wax kamida ka tilmaamo laakiinse liidarka iyo waa waxay ku kala duwan yihiin managerku ku kala duwan yihiin ama management ku kala duwan yihiin waxa wasaaradaydu ay qabataa oo madaxtooyada wasaaradda madaxtooyadu qabataa waxa managementku qabto maamul qabto madaxweynuna wuxuu qabtaa waxa liidar qabto waa hogaamiyii qaranka waxaa managementku kugu cad managementku wuxuu leeyahay wax la yidhahdo five management factions oo ay ka mid yihiin planningka organizingka staffingka commandingka iyo coordinationka xafiis waliba oo ama dowladeed ama hay-adeed oo maamul shantaasuu yahay yacni maxwarka uu ku wareegaa marka waxaan u qabtaa maamulka xafiis iyo iskudubaridka shaqada xafiiska madaxtooyada ee dunidana loo yaqaano chief of staffka haddayse kugu cusub tahay oo aad carabka ku ballaarisay xilkaagu wuu ka ballaaran yahay ay kugu cusub tahay waxaa la yidhahdaa it is not the position that makes the leader but it's the, but it's the leader that makes position it is the leader that makes the position qofkaa positionka sameeya ee bosishinku qofka ma sameeyo wasiiraha iga horreeya ma ihi wasiirkii ugu horreeyey laakiinse waxa inaad inaana dadaalkayga iyo aqoontayda iyo karaamadayda iyo kartidayda inaad kuma sugin wax kale ku sheegin waaya taa intaasaan kaga tegaya taariibtu runtii waa dhiigbax qaranka kusoo kusoo runtii kusoo ku yimi oo aad iyo aad halis ugu haya iminka ma bilaaban in badan buu soconaya taariibta boqolkiiba boqol waxaynu xal ugu helaynaana waxa weeye dalkeena noo noqdo dalka loo soo dhoofo oo hodan noqda waxaanu u baahan yahay in loo howlgalo marka laga aad ka hadlayso xukuumaddanu intay jirtay waxay ku fiican tahay qofku sheegashada inuu assessment daba ku keeno oo numbers keeno numbarkii ugu badnaabaa tahriibay iyo namarkii ugu badnaabaa hodmay afka qofku wuu ka odhan karaa laakiinse xaqaa'iq baa la keenaa ma jirto wax nambaroo aad keentay waxaan aaminsanahay inaanu nambarkii ugu badnaa ahayn laakiinse ma dafirayna inay dadkeennu tahriibaan waxaan leeyahay tahriibtu waa nabar bulshadeenna ku yaalla ninkii dhayay ninkii xoqayaaba waa nabar bulshadeena ku yaala waana xil qaranku inaga wada saaran waxaanaanu shaqaalaynay si looga badbaadiyo dhallinyarteenna iyo daayarteenna looga badbaadiyo waxaanu furay job center iyo job fair maalin keliya laba boqol oo qof laga shaqaaleeyey oo ahayd isla doona ka shaqada doonaya ka shaqada haya awooddeenna dhaqaale ee dowladeedu waa xadidan yahay waxaanuse ku dadaalnay inaannu intaasoo qof shaqaalaynay anoo halkeenna ka xusay inta macalline iyaduna shaqaysa marka waxaan isleeyahay tahriibta waxii aanu ka qaban karin intii awoodayda waanu ka qabanay una waxa weeye una u yaraysan mayno u fadhiisan mayno waxaana la yahdaa nin geeliisii la qaaday ayaan dare mooyaane oradareen lama yahdo aan wada dadaallo aan dadkeenna ka baajino inay badda isku tuuraan waa mahadsantii ta ugu dambaysa ee shirka ta shirka bartiska aad xustay ee wasiirku aad tiri wuxuu kaga qaybgelayaa imaaraadku kaga qaybgelaya number one shirka ilaa hadda wasiirkii ma helin ogaalka invitation rasmiya oo ah ka qaybgalkiisa iyo nooxuu kaga qaybgelaya marka waa gacan ur ku jirta tobanka ilaa koob iyo tobanka bishuu dhacayaa shirkaasu xilligeeday jawaabteedu ku fiican tahay ilaa hadda invitation boqolkiiba boqol rasmiya maynaan helin laakiinse waxaa casuumay assistant ministerka imaaraadka ayaa wasiirkeenna casuuma u yeedhay temiska dabcan waxay ka wada hadli doonaan temiska ama waxa qaabka iyo iyo muuqaalka iyo milgaha aynu ku yeelan doonno shirka iyo cidda iman doonta ee dhigeenna iman doonta ma wuxuu noqon doonaa shir technicala siduu berigii horeba shir technicala u ahaa mise wuxuu noqon doonaa shir siyaasiya waxaan isleeyahay haya cala salaaya haddeeda marka uu yimaado warkaasu iyo maalinteeda insha allah doorashooyinka iyo diiwaangelinta de halkaan hore uga xusay waxaanaan is leeyahay malaha haddaan kalsoonidu inaga xumaan oo mar dambe minka u noqon maayo wadaniye haddaan kalsoonidu inaga xumaan madaxweynuhu wuxuu halkan ka ballan qaaday labada golo hortiisa inaanu maalin ugu talagelin inuu kororsado laakiinse waxaan is leeyahay mucaarad iyo muxaafidba waxay danta ugu jirtaa aanu saciyino oo u diyaargarowno inaynu tooganno doorasho si loo qabto
mudane maxamed cumar jiir
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير وكسلام يا رنتينا أنا كسلام أركب فلي فكرت ولي يا وحنا أركب يا إن معلومات فربضة وأنا بحنا لازم سيسان أنا كوها بنتاعي إن حتى يسفر جريس in muddada tani marka aan naga maqnayda inaan macluumaadkan aan helin inay ka yar badato oo xiriirkeedu ama su-aal ha noqoto ama macluumaadka la kala helaya guruu helaya ha noqoto inay inta ka badataa su-aal weeye waana muxuu ahaa si yar dadban aan is leeyahay wax ku yar kordhi waxaan ka fakarayey laba wax mid waxa weeyaan waxaynu ognahay iminka caalamku inuu laba kaam ahaan jiray in dhowaytana labadii kaam ay burburaan laakiin aad moodda iminka inay soo noqonayaan waxaanaad mooddaa innagu iminka inaynu had iyo jeer siyaasaddeenu ku xidhan tahay kaam dhinac uun inaynu had iyo jeer isku dayno inaynu dhinaca muxuu ahaa ka doonno ama musaacado ama muxuu ahaa aqoonsi ama waxtar si kastaba ha noqotee ma kuu tala jirtaan xukuumad ahaan foreign bolicigeeda inaad yar waasixisaan oo ka badisaan intaa oo dowladaha ka waaweyne iminkaad moodid inay isnacayaan kala yar goosayeen aynu ka faa'iidaysanno mowqifka oo xaggaa bariga ay eegtaan taasi waa su-aal tan labaad mashaakilkan ummadda haysta ay ka mid yihiin wayna ogni mashaakil badan bayna haystaa mashaakilka badanayna haystana sannad iyo laba iyo saddex iyo afar cidina kuma xallili karto dowladaha waaweyna waxaba haystaana ma xallili karaan laakiin waxaa laysku yardayaa marka qaarkood solution is temporary ah biyaha oo kale maalan xaafadaanu ku jirnaa runtii xaafadahaad sheegaysay magacyada weli xaafadayada ma baranoo ma aqaanna ka matiyaan kale laakiin waxaan ka fakarayay solutions ee temborariyama la samayn karaa oo ay ka mid tahay maalan booyadaha kale oo kale in dowladdu isticmaasho oo biyo dadkaana gaari kara xaafadaha kana jaban iminka waxay ku haystaan dhibaatada haysata dadkiina xal u noqon karta oo siin karta relief taa inaad isku dayi kartaan iyo in kale taana waan ku weydiinaya intaasaan eega
xildhibaan maxamed cumar jiira aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa una ixtiraamaya waa dhab siyaasadda dunidu way guurguurtaayo way isbalbedeshaa dabcan innagana waxa noo diidaya inay la guurguuraa ma jirto laakiinse marka laga hadlayo siyaasadda caalamka ee wakhtigan xaadirka ah meel may fadhiisano waxaanu ka baqaynaa inaynu doon qaraaba dee fuullo oo ay cidlo inala fadhiisato marka dabcan way jiraan xidhiidho iyo dadaallo diblomaasiyadeed way jiraan laakiinse ilaa hadda saaxiib aynu leenahay saaxiib aynu ku beddello ma hayno marka intaasaan jeclahay inaan inaan waxa weeye ku dhaafo dabcan saaxiibtinimaduna marka laga hadlayo duwalka dunida iyo waxa weeye nidaamka dawliga ah dee waxay ku binaysan tahay interestka ama ama danta bulshadaada iyo qarankaada wixii aanu aragno qarankayadu inay dantiisu ku jirto diyaar baanu talabaadee biyaha iyo xaafadaha new solutions bowkireed garanaysaan insha allahu tacaala way jiraan dadaallo ay wadaan qolada wakaaladu oo ay ku talagaleen inay sameeyaan meelo yaryar oo kaamama oo ay biyaha waxa weeyaan ku shubaan booyada ku shubaan oo xaafadaha danyarta oo kale ay ka qaadan karaan sidoo kale qorshaha xunba weyne waxaa ku jira haddii allah subxana watacaala uu suurtogeliyo in la soo dhoweeyo oo inta uu brojectu u socdo ee ka hor la soo dhoweeyo laamiga la keeno suuqbooduhu ay biyaha uga soo qaadi karaan intaan brojectigu dhammaystirmin in marka hore horta loo sahlo kaalin gaaban ay booyduhu ka soo qaadi karaan waxba insha allahu tacaala ka akran mayno wixii awoodayada biyuhuna waa noloshii aad iyo aadnaad ugu mahadsanta xildhibaan baarsaciid
بسم الله الرحمن الرحيم shirgudoonka golaha wasiirka saxaafadda iyo matasharafka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mudane wasiir xuquuqda haweenku xorriyaadka waxay ula siban yihiin dastuurku wuxuu xaqiijiyey inay ragga ula siban yihiin wixii diinta islaamku ka reebtay maaha waxaa jira had iyo jeer saxaafadda waa wax laysku qoraa joornaalka tifiyada had iyo jeer waa la hadal hayaa kolley maxay tahay xukuumadda ama ciddii kursiga ku fadhiisata waxaa dhacday inan la yidhaahdo nasre maxamed oo la yidhi wasiirka ayay cayday ayaa jirtay oo maxay tahay xidhay maxuu kaga duwan tahay inantaasi ragga joornaallada qoraya iyo kuwa maxay tahay tiifiyada ka hadlaya mise nacayb baa jira haweenka ah oo maxay tahay ugu jira wasiir ta kale saddex su-aalood baan anigu ku weydiinayaa somalilan waxaa jira dhul xudguda ah dhibaatooyinna ka jiraaniin oo had iyo jeer dhibaatooyin ka dhacaan in badan baanu waxaanu ka hadallay dhulka inay helaan ambalaasyo berigii dhaweydee ambalaasyada maxay tahay hay-addiina siisay iyo wakti ka horreeyaba in badan baanu ku noqonoqonay maxay tahay wasaaradda caafimaadka waxaa dhacday markaa in kuwii gobolladii ambalaasyada haystay oo weliba dhowrka haystay loogu daray kuwii layna siiyey macaawimada laynagu siiyey markaan u tegay qof aanan iminka magacaabin halka ka magacaabin aanu u tagnay annagoo dhowra ee aanu weydiinay maxaa meelaha ugu baahida badan ee meel walba dhiigbaxa loo dhimanayo loo siin waayo ambalaasyada waxaan ka hadlayaa bariga sanaam degmada dhahar baan ka hadlayaa weliba maxaa loo siin waayaa balaasyada waxaa nanoogu jawaabay oo qofkii noogu jawaabay marka aanu ugu tagnay maxay tahay booska ah maxay tahay xafiiska caafimaadka baran baa la siiyey mid tan baran la siiyana waxay ku qoran tahay ceeraf weyn dhaharna maxay haytay ma siin karo sababtu waxa weeye hay-aduhu ma ogola waxa la doonayay inaad soo weydiisataan oo ka soo ansixisaan wasiirka caafimaadka ee puntland ma wasiirka puntland baa markaa dalkeena qayb xukuma oo maxay tahay caafimaad mise dalkaa maxay tahay kala go-an ta saddexaad waxa weeye waxaad sheegtay arday waxbarasho maxay haytay bilaasha loo geeyey maxay haytay dibadaha markaa gobollo ayaanu anagu kolley dee wakiil ka nahay laguma hayo gobollada ardada maxay haytay la geeyey ti jaamacadaha waxbarashada bilaashka helay iyadoo gobolladaanu ka soo jeednaana ay yihiin kuwa ugu danta yar ama ugu maxay haytay liita gobollada marka la eego xagga dhaqaalaha ama burburku maxay haytay uu saamayn badan ku yeelahaa maxaad ku salayseen marka ma natiijada caruurta oo kuwa yagaan waxbarashadoodu meel sare ahayd ma gobol baad ku salaysay ma xisbi baad ku salaysay mise waxaad ku salaysay dad shaksiyaa gaara waxaanu aragnay dad iibinaya maxay tahay wasiirka maxay tahay tacliintu eed kuma laha arrinkaa waana inan wanaagsan waana ka madax bannaan tahay waa salaamantay adaan ku weydiinayo asalaamu calaykum
waay bismi illahi raxmaan raxiim xildhibaan bahar aad iyo aad baan u salaamaya waana mahadsan tahay su-aasha ugu horeysa ee haweenku qiimaynta iyo qadarinta ay leeyihiin qarankeenna iyo bulshada iyo halka uu dhigay shareecada islaamku ay dhigtayba waa makaanad runtii qiimo leh waanan marnaba hoos u dhigayn marnaba sugso gelinayn in hoos loo eego hooyada iyo inantaydii iyo xaaskaydii iyo walaashay weeye ee haweenku marnaba ma gayaan wax xun haddaadse ka hadashay inanta nadre maxamed jaamac ee ah yani xilliyada ka mida anigu aan xidhee dacweeyey waxay inantu ku kacday fal fawaaxish